gudoomiyaha xaafadda bandar qaasim ee magaalada boosaaso oo kaashanaya maamulka iyo bulshada xaafadda ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey xaafadda bandar qaasim ee magaalada boosaaso ujeedka ololahan ayaa ahaa in kor loo qaado bilicdiiyo nadaafadda xaafadda gudoomiyaha xaafadda bandar qaasim cabdimahad maxamed ayaa ka waramaya ololaha nadaafadeed maanta waxaa joognaa shaqadeeni maalinahayd ee nadaafadda maanta jimcaha waxaan ka shaqaynaynaa laanta howlwadaag waxaana taagannahay meesha gudoomiyaha degmada magaalada boosaaso nagu daafuray hal san iyo bar ka hor ololaha nadaafadda ee magaalada boosaaso barxaddii goolis oo maantana aan dib ugu soo noqonay oo aan ka shaqaynayno runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan waajibkeena shaqo aan gudano ka dowlad hoos ahaanna runtii waxaa naga go-an inaan magaalada bilicdeeda quruxdeeda soo celino runtii waxaan ka dignay dhowr jeer dadka inay keenaan meelaha meelaha qashinka inay keenaan qashinku waa cudur cudurkuna intuu kuu dhow qashin intuu kuu dhow yahay buu cudur kuu jiraa meel kasta uu qashin yaalana cudur ka dhow dadkana waxaan leenahay badqabka caafimaadka ina ilaalsada dadka qashin keenayana iska dhiciya aagana waxaa la rabaa haddii la nadaafiyo la nadiifiyo inaysan qashin lagu soo celin runti run ahaantii aad baan waxaan ugu faraxsanaan lahayn meesha aan ka shaqeyna inaan ku aragno sideeda iyadoo ah ololahan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada boosaaso ay ka jiraan dabaylo qashin dhigo waddooyinka muhiimka ah ee magaalada